kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenu qurbe iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxaa laga fili kara soomaali badan oo maraykanka iyo qaybo kanada ka mid ah siyaasadda loogu doortay sanadkii hore waxaa ugu yaraan xilal siyaasadeed loo doortay dalka maraykanka ugu yaraan afar qof halka ugu yaraan saddex kalena ay ku guulaysteen wareeggii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan kanada waxaa sannadkan laga doortay hal xildhibaan oo heer gobol ah tiradaasi waxaa ka sii horreeyey dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed horey ugu guulaystay dalka maraykanka waxyaabo la taaban karana ka midha dhaliyey dalka maraykanka dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka sanadkii tegeyna mar labaad la doortay waxyaabaha muuqda ee intii uu xilka hayay cabdi warsame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo waddooyin magaalada minneabolis ka mid ah loo bixiyey magacyo soomaali ah sida soomaaliya iyo taleex waxaa la meelmariyey suuq ay soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisi lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyey ugu dambayntii toddobaadkii tegey waxaa xarigga laga jaray samatar garosin oo ah waddo loogu magacdaray allaha ha u naxariistee xuseen samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka minnesota waxaana uu hayay guddoomiyenimada guddiga waxbarashada ee minneabolis allaha u naxariistee waxa uu geeriyooday shan sanno ka hor waxaana la dhihi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalkan maraykanka ee soomaalida ah waxa ay hayaan waddadii uu qodxaha ka guray haddaba haddii shakhsiyaadkii ugu horreeyey ee soomaalida ahaa ee maraykanka laga doortay ay guulahaas gaareen maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay heerar ka sarreeya meelihii horena la gaaray welina uu hiigsigu sare u sii socdo maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee la doortay sanadkan maxamuud waxa uu ku guulaystay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda lixdan ba ee minneabolis oo ah heer maamul goboleed ahna kursiga ay hadda matasho ilhaan cumar oo federaal u tartamaysa waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dowladda maraykanka iyo soomaalida gobolka minnesota matasha ama matali karta dhowaan haddii ay doorashada ku soo guulaystaan dowladda maraykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay congresska oo federalka markii labaadna waxaa lagasii xukumaa stateka markii hoos loosii dayandagan waxaad aadaysaa degmada golaha maaragtay waxbarashada ama midda passportka xaafadan aniga deganahay shaksiyan ahaan state representative waaye ah ilhaan cumar oo maaragtay hadda uu tartamayso congresska ku guulaysatay wareega ugu horreeya oo isreebreebka ahaa matali doonta xisbiga dimuqraadiga taasitana waa guul weyn sababta waxay noqonaysaa qofkii congresska inuu noqdo qof soomaaliyeed oo anigan aan la wareego xilka insha allah oo doorashada ka bacdi oo inoo dhiman november six aan noqdo golaha wakiilada city councilkana cabdi warsamo noo joogo xagga waxbarashadana siyaad cali xagga maaragtay passportkana waxaa inoo joogaa eki xasan ama cabdulqaadir xasan ubax warsame waxa ay ka mid ahayd dadkii soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay seattle washington ee maraykanka inkastoo aysan ku guulaysan haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan iyo weliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo ubax oo ku sugan seattle washington waxaa inoo sharaxaysaa waxaa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii horey xilalka u hayay wallaahi waxa ugugu weyn oon anigu maaragtay hadda markaan dib u eego aan idhaahdo waxaasaanu ka faa'iidnay waxa weeyaan iyada oo awal intaanan haysan dad kuraastaas nooga qayb gala ama siyaasadda ama goobahaas noo jooga dad waxaan ahaan jirnay go-aamo dad soo dejiyeen oo loo soo gaaray lagu dabaqo oo loo soo gudbiyo haddase waxaa noqonay dad miiskii go- go-aanka lagu goynayay ama talada ugu dambeysa lagu gaarayay inaan ka qayb qaadano oo qof noo fadhiyo oo qofkaas uu noqdo qof gudbin kara baahiyadeena khaaska ah oo dadkii markay ay communityga inteeda kale la hadlaan qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay u gudbistaan baahidooda gaarka ah oo qofkaasna halkaas waxyaabihii lagu dabaqayo uu hadal weyn ka dhiiban karo uu codkii bulshada meesha isagu noqdo qof u fadhiya taasaanu ka faa'iidnay ubax oo arrintaasi sii faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale usoo qaadanaysaa gobolka minnesota oo ah midka ay soomaalida ugu badan maraykanka ku nool yihiin hadda minnesota oo kale waad garanaysaa maalmo dhaweyd dhowr maalmood ka hor waxaa la furay jid loogu magac daray alla u naxariistee xuseen samater oo la yidhahdo samater crossing marka waxay ku caddaynaysaa jidad horaa jiray oo oo soomaalida loogu magac daray waxyaabahaas oo dhan waxaa keenaya waxa la yidhaahdo qofka dadkii u ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaarayay go-aanka ugu dambeeya so haddayan dadkaas meesha fadhin lahayn waddana laguma magacaabeen waxyaabo badan moolka oo hadda minnesooda laga hirgelinayo ma ayan dhacdeen so waxaaso dhan waxaa u sabab ah dadka maaragtay siyaasadda noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagiina meeshaas geynaya waa marka guul la gaaray dalka canada waxaa labadii kun iyo shan iyo tobankii xildhibaan heer federaala loo doortay axmed xuseen oo bishii koowaad ee sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankiina loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga halka faysal xasan loo doortay xildhibaan gobolka ontario bishii juun ee sannadkan ontario waa deegaanka soomaalida ugu badan dalka canada ay ku nooshahay shariif maxamed xaaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee canada ee xaafadda milwoods ee edmonton oo ah halka uu ku nool yahay waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin soomaaliyeed oo kanada laga doortay waxyaabaha weyn ee laga dhaxlo marka ay isbeddelka noocaana oo dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo haajiray dalalkan waxa ugu weyn oo marka hore isbedela waa muuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko oo dadku ay waxaa bedelma sida ay u arkaan dadyowgaasi taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka waddanka loogu yimid ka dhexeeya taas markaan kasoo gudbo tan kaloon tusaale ahaan haddaan usoo qaadano xubnihii dadka soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii dowlad goboleedka gobolka ontarioba waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada heer oo dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislation ama dastuura dastuurkii dalka iyo iyo iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmaayay marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid soomaalida ku kooban korarka tirada soomaalida maraykanka iyo canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan soomaalidaba waa kuwo isa soo taraya hase ahaatee sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo dhegaystayaal barnaamijkeenni qurbe ee toddobaadkanna waa naga intaas